maamulka degmada gaalkacyo iyo mas-uuliyiin kaliya ku qaybgalay munaasabada xadaga lunkugooye xarunta inku horeejay oo keydka kalluunka iyo kheyraadka badde xaruntuunya nagada doonta tolaga keydii kheyraadka badda wayna hadhawaayay maamulka degmada iyo qeybo shalduban ee bulshada gaalkacyo qaar kumid ee ganacsatada iyo golaha deegaanka degmada gaalkacyo iyo hadhawaayay furitaanka xarunta keydka kalluunka iyo kheyraadka badda
east africa fishin waan soo dhaweynaynaa oo ku faraxsanadaan maamulka degmada horumar walba oo magaalada kuso kordhan waan soo dhaweynaynaa agaasibiyo noo joogo adeegan kalluunka muhiimka uu leeyahay caawa haddaa ka sheekayno intaa kuma soo koobi karno aad buu muhiim noogu yahay reer mudug aana waa ka faa'iidaysan doonaa runtii aadna waa ugu faraxsannahay sidana kugu soo dhoweeyey waa wax aad u qaymo badan
soomaalidu aad caado waxay u leedahay qof walba wuxuu keeno qof kale inuu keeno laakiin kabanigani waa ka dugan yahayo waa meelaan looga horreeyin baa isleeyahay shaqada noocaan oo kale ah ee hadda ka hor degmada gaalkacya ama gobolka mudug lagama qaban kabaniganoo kale aad iyo aad baan ugu hambalyaynaynaa waxaan leenahay mahadihayn ka gaarto dadweynahana waxaan rabaa inaan u sheego ganacsiga waa la dhiirigeliyaa agaasimaha waxda ganacsiga ee dowladda hoose ee gaalkacyo bashiir ciise geedi iyo dhinishay sheegay in maamul ahaan yo hadhawaayeen horumarka iyo baleeriyowka ganacsiga degmada iyo digaaggii iyo jibsigii oo firiish ahaa la keenay waana arrin mudan in la bogaadiyo runtii soomaalidu waxaa la yidhaahdaa beer iyo bidhaan iyo bad saddexdaas bay ku tiirsan tahay waana xubin ka mid ahoo baddii ka soo baxday bidhaanta markii maanta la yidhaahdo boqolkiiba waxaa u malaysaa boqol soomaaliya ayadii ku dhaqneeda la dhihi karaa laakiin hoosdhac badana ka muuqanaya markii la fiiriyo runtii maanta in dhanka kale loo weeco si bidhaanta kor ugu soo kacdana muhiim bay u tahay waana bogaadinaynaa tiimka uu hogaaminayo cabdulaahi xaaji cabdi oo kambanigan keenana waxaan leenahay waa mahadsantihiin kudayashadiinnu waa kudayasho qaali ah xaruntuunya nagadaasi xaruntainka horeyta oo keedka kalluunka bad oo lagu hirgeliy degmada gaalkacya